waxay odhanayaan oo ka mid a waxyaalahay markaa yidhaahdeen yani salafiyiintu waxay ka weli yeelanayaan gaalada ama gaaladay u xaqiinayaan oo rukuun iyo inaad u samaynayaan ugu horeyn yani gaalada in la necbaadaa oo lala colloobaa waa waajib sharciga adilada kitaabka iyo sunada ku soo arooray ahlu sunna waljamacana waa ku ilmaacay salafki baa ku ilmaacay inay waajib tahay nacaybka la necbaanayo gaalada ee laga colloobayo ilahayna wuxuui ya ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu yahuuda wanasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi lqawma alaalimiin aayaad badan baa kusoo arooray lakin ahlusunna waljamaca waxay qabaan muwaalaat lkufaar inay tafsiil leedahay minha kufrun wa minha kabira gaalada in laga weli yeeshaa waxay u qaybsantaa qayb gaalnimo oo diinta lagaga baxayo iyo qayb gaalnimada ka sokayso ka habeen sokaysa oo iyadu ah dembi kabaaira labadaa qaybood ayay u qaybsantaa marka tafsiirka ahlusunna waljamaaca ay qabaanna waa ijmaac ahlusunna waljamaca oo dhan baa ku ijmaacay inay tafsiil leedahay sidaas aawada in la yidhaahdo gaalada in laga weli yeeshaa tafsiil ma laha oo lama kala saarayo oo wada gaalnimo diinta lagala baxayo waa ictiqaad markaa luursan oo hawaaristu ay qabto firqa daalla ayaa qabta laakiin ahlusunna waljamaaca dhammaan waxay ku ijmaacsan yihiin muwaalaat lkufaar inay tafsiir leedahay minha kufrun akbar wa minha duuna dalik dhammaan waa xaaraan gaalada in laga wariyeesha noocyadeedoo dhan laakiin qaybna waa gaalnimo oo diinta lagaga baxayo qaybna gaalnimada waa ka sokaysaa waa fisi iyo dembi kabaair ah ijmaaca caynkaasna waxaa u daliila xadiidka markaa waxaa saxiixa ee xaafid ibn abi daltaca ku saabsan oo ninkaa saxaabiga la yidhahdo xaafid ibn abi daltaca waxa u ahaa saxaabi beder ka qayb galay marka wuxuu sameeyey warqad buu u qoray nimankii gaalada ahay oo quraysheed dabeedna gabadh buu udiyey gabadhii baa marka waxa weeye socdaal bay ahayd xagga makay ku socotay gabadhii baa tagtay gabadhii oo yani maka iyo madiine dhexdeeda ku socota ayaa nebiga sala allahu alayh wasalam loo waxyooday oo loo sheegay in warkii yani war la diray oo war laga difiyey markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam asxaabtiisa qaarkood sida cali bin abi taalib iyo qayb kaloo la mida ayuu markaa diray oo deedna wuxuu yihi orkoo socda fardaha kuula taga meesha rawdatulkhaaq la yidhahdo waa makaan ay garanayaan yani meeshaas yani qabda halkaa markaa tagtaan gabadh socdaal oo safara baa kula kulmi doontaan gabadhaasi warqaday sidaa warqaday sida ka soo qaada way tageen gabadhii bay halkii k ka heleen markay ka heleen ayay yidhahdeen kee warqadaa sida way qariseen markii hore way u hansadeen dabeedna markaasay waxa weeye soo bixisay gabadhi markay uhanjabeen oo ay yidhahdeen waa ku fatishaynaa oo waa ku baaraynaa intaanu ku qaawino baanu kaa soo saaraynaa yani waxa weeye si ay xaqiiqada u sheegto ayay markaa sidaa ugu hanjabeen waxaa la yidhahdaa waxaanu qofku samaynaynin inuu ku hanjabo ayay taasoo kale soo gelaysaa siduu sulaymaan nabi sulaymaan ba u yiri iituuni bisikiini ashuquhu baynakum labadii dumar isku qabsaday ilmaha laba ilmood bay jiteen markaasaa mid ka halqaantay kii kale soo haray ku qabsada nebi sulaymaan bay isula yimaadeen markay isula yimaadeen ayaa dabeedna nebi sulaymaan wuxuu ku yidhi midi aan idinku kala jeega aan idinku kala gooyo ilmahan ii keena kii aan dhali waxay tiitay waxa weeye iyadu in la kala jeexana hadday kala jeex keensanaysana waxa kuna qabta kii dhashay raxmadii isma haysan karto waxay tii waxbaha kala jeexina yadasi sanaa dhashin xaqiiqadu ku gaaray marka hadalka ay yidhaahdeen waa ku qaawinaynaa haddaad soo saari weydo waxa marka ay noqon kartaa noocaas oo kale calaa kulli xaal gabadh warqadii waa soo saartay nabiga u keeneen sala allahu alayh wasalam markay nabiga u keeneen ayaa warqadii la furay waxaa ka soo baxday waxay ka socotaa xaatib ibn abi dalsacah waxay ku socotaa gaalada quraysheed yacni markaa nebigu inuu kusoo duulayo ayuu u sheegaya jir sagaal ayuu bixiya yani isku dayaya inuu bixiyo uma suuro geliyo xaafid buu nabigu u yeeray sala allahu calayh wasalam markaasuu nabigu wuxuu ku yihi sala allahu alayh wasalam maa xamalaka cala ma sanacta maxaa kugu kelimisay waxaad samaysay markaasuu yaa rasuul lahi ugu degdegin wallahi shaki aan diinta ka shakisanahay ee ridow aan ka ridoobayo daraaddeed arrinka uma samayn laakiin asxaabtaada kale waxay leeyihiin ee muhaajiriinta ah ee maka ka soo haayiday yani qaraabooyin bay ku leeyihiin maka oo xoolahoodii iyo caruurahoodii u ilaaliyo anigu wax qaraabo i ilaalinaysa we oo xoolahaydii caruurtaydii i ilaalinaysa anigu beriyo yani quraysh isagu ninkani kama dhalan nin reer yamaneed buu ahaayo dhex degana marka waxaanu shegibuu yidhi yani waxa weeye inuu ilaahay diinta u gargaarayo nebigiisa u gargaarayo waa garanayo ee waxaanu is-eli dee wax adigana ku anfaca diintana aan waxba yeelin karayn hadal macniis caynkaa yahay bu arka saxaabada qaarkood yani waxa weeye waa xukum adag bay ka yidhahdeen yani ya rasuul allahi adrib cunuqahu ay asxaabta qaarkood yidhahdeen cumar bn khataab fainahu qad kafara wadahara calayka acdaa'aka waayo wuu gaaloobay cadowyadaana cadowyadaadina waa la soo gaashan markaasaa nabigu sal allahu alayh wasalam waxau yihi inahu shahida badra ninkanaad leedahay waxa weeye munaafiq buu noqday ama waa gaaloobay beder buu ka qayb galay buu nabigu yihi sal allahu alayh wasalam wamaa yudrika an allaha qad iطalaca cala ahli bedrin faqaala acmaluu maa shi'tum faqad kafartu lakum maxaad ka garanaysaa inuu ilaahay reer beder qalbiyadooda faalacday oo uu ku yidhi yani waxa weeye waxaad doontaan sameeya waa idin damid ah xadiidka culamadu waxay ka daliishadeen culamaau ahlusunna waljamaaca yani nooca sirtii nebigoo la sheego oo cadowgii gaalood loo gudbiyo oo loo sheegaa dee waa arrin weyn waa muwaalaat lkufaar aayaadkana waa kusoo degeen ya ayuha aladiina aamanuu laa tattakiduu caduwii wacaduwakum awliyaa tulquna ilayhim bilmawadda sabab nuzuulkuna waxay culamadu yidhahan waa qatciy dukuul fi aaya oo ilaba ilaa ayada waa gudagelaya marka ficilka uu sameeyey muwaalaat lkufaar inuu yahay qaci bay ku tahay sidaas aawadeed kumana kufriyin oo nabigu kufrigii waa ka daadacay halka culamadu waxay ka daliishanayeen tafsiil leedahay marka ahlu sunna waljamaca tafsiilkaasay qabaan qodob labaad dadka qaarkood waxay ku tirinayaan muwaalaadka waxaan muwaalaad ahayn bay muwaalaadka ku tirinayaan asheekh alcalaama saalix ibnu sawdan waxa uu yihi markii la weydiiyey axdaafta markaysa waxa dhacday bisabab alaxdaaf alati waqacat asbaxa bacdu lmuslimiina yuwaaluuna alkufaara wadalika lifatwa samicaha min axadi طulaab اlcilm fama xukmu dalik su-aashaasaa la weydiiyey salix ibn fawdan wuxuu ku jawaabay markaa sheeko ma aduna ana muslima yuwaali kufaara lakin antum tufasiruuna almuwaalaata bigayri macnaha fain kana yuwaaliihim xaqiiqatan fahuwa ima jaahilun waila falaysa bimuslimin bal huwa min almunaafiqiin ama almuslimu fainahu laa yuwaali kufaar sheiku wuxuu ku jawaabay ma adunu ana muslima yuwaali kufaar u malayn maayo muslim inuu gaalo ka weli yeelanayo ama gaalo jeclaanayo u cadilnayo laakiin idinku laakin antum tufasiruuna almuwaalaata bigayri macnaha muwaalaadka waxaad ku fasiraysaan macnaheedu macna aan ahayn laakiin hadday dhacdo fardan wa taqdiiran inuu gaalo ka weli yeeshay laba mid weeye yani qofka ka weli yeeshaa inuu jaahil yahay oo kaas waxa weeye yucallab haddii aanu jaahil ahayn waila falaysa bimuslimin bal huwa min almunaafiqiin ama almuslimu fainahu laa yuwaali kufaar wuxuu uga jeedaa sanuu leeyahay muslim ma aha waa muwaalaadka dhamayskatiran ama liajli diinihim iyo kufrihim gaalnimadooda daraaddeed in looga wariyayo waayo fataawo kale ayuu leeyahay oo macnaha uu ku caddaynayo oo uu tilmaamayo gaalada haddii looga weri yeesho liajli diinihim diintooda daraaddeed iyo gaalnimadooda daraaddeed haddii looga weri yeesho inay gaalnimo tahay lakin lhawn hawa iyo qarab adduunye hadii looga weli yeesho waxa uu yihi waa fisqi oo gaalnimo ma aha fatwadaasna waxa weeye waa markaysa markaa waa la haya oo waxa weeye markaa isagii culamada kaleba waa qabaan lakin hunaaka afcaalu taxsibuunaha antum muwaalaatan wa hiya laysat muwaalaatan مثل البيع والشراء مع الكفار والإهداء إلى الكفار وقبول الهدية منهم هذا جائز وليس من الموالاة هذا من المعاملات الدنيوية ومن تبادل المصالح ومثل استئجار الكافر للعمل عند المسلم هذا ليس من الموالاة بل هذا من تبادل المصالح والنبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله ابن أريقر الليثي ليدله على الطريق في الهجرة وهو كافر من أجل أن يستفيد من خبرته في الطريق ويجوز أن يؤجر المسلم نفسه للعمل عند الكافر إذا احتاج لأن هذا من تبادل المنافع أيضا وليس من باب المودة والمحبة حتى الولد الكافر يجب على الولد على الولد أن يبر به وليس هذا من من باب المحبة وإنما هو من باب المكافأة على الجميع على كل حال الشيخ هذا الكتاب مغلسا وحول مرضا بعد عكرتين أو مريتان إلى موالاة هاي ومسائش الضبط لهم لا وحكم إذا قالوا إن وحلقة إيبيا أو وحلقة إيبتدى وحكم إذا هديت إن قالوا وحلوها دوين وحكم إذا هديت قالوا إن رجع أخضر يعني أمورها نوعة موالاة معا والنبي صلى الله عليه وسلم آه يهود وجو حوي قالوا أي النبي صلى الله عليه وسلم وحنا كيف تنشري وحنا كيف يجري وحنا كيف تنشري يعني وحنا كرهني أنا كرهني والنبي يقول صلى الله عليه وسلم يسوى درعي سيقول رهمية هي من يهودية oo yani yani markaa xoogaa raashinoo shaciira uu nabigu ka qaatay markaasuu dabeedna wax markaa ogaana diriciisii ogaana marka mucaamalada caynkaasa nabigu nuhurku la samaynaya marka waxa weeye nuhur in wax laga iibsado ama wax laga iibiyo dee waxa weeye muwaalaat ma aha muwaalaat laga weli yeelanayo ma aha wakadalik gaalada in hadiyad laga aqbalo haddii hadiyad sisayso dee waxa weye muwaalaat ma aha waayo nabiga sala allahu alayh wasalam ayaa kamid ah waxaa ka mid ahay dareer baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa waxyaalo kale ashyaada noocaasa nabigu waa ka aqbalay hadiyadii ma odhan hadiyadkaay dooni maayo nabigu ma odhan sala allahu alay wasalam waxaa ka mid a waxa weeye yani in waxa weeye shaqaalo laga dhigto markaa ruux gaalan oo camal markaa waxa weeye yani loo dirto yani ma noqonaysa waxa weye muwaalaad laga weli yeesho yani istiijaar in lagu sameeyo gaal waayo nabigu sala allahu alayh wasalam cabdullahi bn urayqid ninka la odhan jiray allayti ayaa waxa weeye maalintii uu hijroonayay isagii abubakar ay kiraysteen yani ninkaasi wuxuu ahaa nin waxa weeye markaa wadada yaqaana oo daliyaqaana buu ahaa waxaanu ahaa nin aamin oo aan markaa waxa weeye sirtooda gudbinaynin buu ahaa dabeed labadii rakube ay markaa kaxaysanayeen ama ay guurayeen cabdillahi ibnu urayqis bay u dhiibeen waxayna ku yidhaahdeen yani markaa adigu xoraha caynkaasaanu ku siinaynaa yani markaa saddex maalmood iyo saddexda habeenna labada markaa waxa weeye markaa neef noo soo daad yani saddex maalmood iyo saddex habeen dabadeedna meel heblaaya nagu kaado dabadeedna marka waxa weeye dhulka namar iyo saa lagu taxay sirtii isaguna marka aamin buu noqday sirtii markaa ma gudbi yani bukhaari wuxuu baabaystaa baab ku saabsan yani mushrik in marka waxa weeye ajiir laga dhigan karo shaqaale in laga dhigan karo oo weliba marka isaga caqadka lagu xiri karo saddex maalmood dabadeed uu shaqada qabto saab macnihiisu caynkaa yahay ayuu bukhaari saxiixiisa u baadaya almuhim gaal in loo shaqeeyo laftiisa haddii xaajad iyo dantu keensato yani muwaalaad ma ah umuurahaas waa taraadul masaalix buu odhanaya shaqka udaal marka adiladana waa tilmaamay cala kulli xaal maqaaladaasi waa dheer tahay waxaana marka isagaa tilmaamay mudaaraadka iyo muwaalaadku inay waxa weeye kala duwan yihiin dad fara badanna ay isku markaa qaldayaan wuu soo waray sheikhu ilaa uu ka yidhi ilaa uu ka yidhi wahunaaka almudaaraة ida kana cala almuslimiina khaطر wadaaru الكفاara lidafci alkhaطر hada laysa min almuwaalaة mas'alo kalaa jirta waxa weeye mudaaraat mas'ale la yidhahda mudaaraatku waa maxay waxa weeye gaaladii hadday xoog badan tahay oo markaa khatar looga baqayo inay ka timaado in mucaamil markaisaga wanaagsan wanaagsan loo muujiyo oo waxa weeye markaa layskaga waxa weeye sharkooda layskaga daafacayo ta noocaasa marka mudaaraadka looga jeeda dafci dafci alkhatar hada laysa min almuwaalaat saalix ibn fawzan taasi walaysa huwa min almudahana mudahana ma hada mudaaraat وفرق بين المداراة والمداهنة المداهنة لا تجوز والمداراة تجوز لأن المداراة إذا كان على المسلم أو على المسلمين خطر ودفع و... آه ودفعه ودارع الكفار لتوقي هذا الخطر فهذا ليس من المداهنة وليس من الموالاة الأمور تحتاج إلى فقه وتحتاج إلى معرفة أما كل فعل مع الكفار يفسر بأنه موالاة فهذا من الجهل ومن الغلط أو من التلبيس على الناس أمورها وحي باهيهم فقه إلى علم إلى باهيهم لقرشة لكن فعل كالطور قارضة مركا على تلك ولا سمايا أما قارضة مركا تشهر سنة ولا سمايا موالاة الله فصلها وأقوم ضره وقالت شرعة الملك فيه وتلبيس تلك مركة يتوقع المركة يعني دينك اللي قده جلي فالحاصل لا يدخل في هذه الأمور إلا الفقهاء وأهل العلم لا يدخل فيها طلاب العلم الصغار وأنصاف المتعلمين ويخوضون فيها ويحللون ويحرمون ويتهمون الناس ويقولون هذه موالاة وهم لا يعرفون الحكم الشرعي هذا خطر على القائل لأنه قال على الله بغير علم يعني وحو يريد يعني الجبجبد واحد سهي أمورها مركا مدح جلي كرو كما هذا اللي كرسو كما هذا اللي كرو فقهاء يدك مركا علم قال مويانه طالما كل علم قال يري يري يعني مركا كما هذا اللي كرسو يعني طلبة العلم الكبار يعني متى وحوية هذا وكيلة العلم لا يدخل فيها طلاب العلم الصغار وأنصاف المتعلمين يعني وحوية يكون مركا يعني نص نص كمتعلمين تعرف كما هذا الكلام يعني إنه يكون في دباشة لو حلالية وحرام سلمية تكتم ملسان أو يلالو حلوى موالاة يعني وهم لا يعرفون الحكم الشرعية يعني أنت لا يحكم الشرعي هذا خبر على القائل كمركا هذا الكعرانة يخطر بيتها waayo ilaahay wuxuu ka sheegay waxaan cilmi lahay fatwadaa dheeri waxay markaa ku taallaa kitaabka al-adwiya al-mufida can as'ilati al-manahij al-jadida صفxada boqol iyo sagaal iyo toddobaatan ilaa boqol iyo kob iyo sideetan dabca thaalisa ashhad al-minjal al-minhaj yani dabcadii hore ee labaad adabca athaaniya yani zawaa'idan baa markaysaga lagu daray fataawooyinkan baa lagu daray sheekuna markaa waa daalacday waana markaysaga muqadimeeyey marka waxa weeye ta markaa yani dabcadda saddexaad weeye مكتبه مطالعه واقعه مساله واقعه